calankiinan daadegay miyaydan dareemayn xidigaha dusheeniyo ragga dayaxaha ibsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxaha ibsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayneen ka habsanay dunidu inaga u dambayneen
waa nabad iyo naruuro dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle laba jeer ka baxa idaacadda hemilo waxa uu kaalin ka qaadanayaa kornimada wacyigaaga guud waxaana kolbo ku rogrogaynaa mowduucan u aragno karin kadib mid ku habboon in la baahiyo waxaanu ugu kuurgelaynaa ciwaan gaar ah sida magaca barnaamijka ka dhadhamaysa waana mid golaha keenaya marti kuu rogrogaysa waxaa miiska saaran ee kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag bajaadulaykiyo waran gaarakeeni cadaabaa ku deersada darisiyo xigaalo heedha haddaynan isdaynayn hagaag toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan oo aan ku qaadaa dhigi doonaa sida wariyaasha ay u sameeyaan sheekooyinka ku saabsan ashqaasta ama dadka gaarka ah tobinka sheekooyinka maalinlaha ah waxaa ku lamaanan warar la xiriira dad gooni ah kuwa oo ay suuragal tahay in ay geystaan tabintooda habka qofka uu la falagalayo dhibaato qofeed ama mid qoys marka aad tahay wariye u kallahaaso ururinta xogaha dahasoon iyo dibadyaalkaba ee deegaankiisa waxaad kala kulmaysaa dhacdooyin xiiso iyo xanuunba leh kala xulashadooda hubintooda iyo habka tabintooda waa howl u baahan inaad u lahaato baraarug fog oo ku qotoma waxaa ka dhalan kara baahinta dhacdadaas aad gudbinayso marka uu dhib dhaco dad ayaa dhibana u noqda waxaana suuragal ah adoon ku talagelin inaad ku xadgudubto ashqaasta dhibanayaasha ah wardoonayaasha sida caadiga ah waxay xoogga saaraan inta badan helidda wararka balse waxaa dhacda inaysan qaarkood si aada uga taxadirin saameynta uu yeelan karo warka ay tabiyeen mar kasta oo aad maanka ku hayso natiijada dambe ee waxa aad doonayso inaad bulshada u wariso waxa ay sarsar u noqonaysaa gafafkaaga waa mid ka mid ah waajibaadka marka aad saxafi tahay inaad dadka u tabiso xogaha jira hase ahaatee waxaa muhiima inaad tahay haddana qof feejigan si aan wax uga ogaano waxaan toddobaadkan la kulannay qaar ka mida wariyaasha wararka u doona xarumaha ay ka howlgalaan waxaana ka mid ah firdowse maxamuud sahal oo ka howlgasha dalsan media jaamac maxamuud saalax oo isna ka howlgala rediyo shabeelle iyo muna cabdiraxmaan xuseen oo danan ka howlgasha waxaa intaa dheer cabdinaasir xirsi iile oo ah qof muddo badan kusoo shaqaynayay warbaahinta balse haatan aan ku shaqaynin wardoonista barnaamijku waa aragti wadaag oo dhammaantood waxa ay wada qirayaan in dhibaato ay ka jirto tabinta sheekooyinka gaarka ah balse kolka hore waa aan soo dhaweynayaa ka gadaalna barnaamijka ayaan usii guudagali doonaa waan ku dhowahay adiga iyo dhammaan kasoo qeybgalayaasha barnaamijka waan salaamayaa iyo dhegeystayaasha aada iyo aada umahadsantii waad mahadsan tahay firdowso aan galab wanaagsan adiga iyo weliba dhegeystayaasha radio hamilo asxaabta ila fadhida gabi ahaanba galab wanaagsan maasha allah waa mahadsan tahay soo dhawaada jimco wanaagsan maalin wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha iyo firdowso barnamijka hadlahinaysa iyo ka qaybgalayaasha firdowso aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha idaacadda hemilo iyo asxaabta barnaamijkan galabta martida nagu ah adinkana waad mahadsantihiin waan idinkaga mahad celinaynaa dhammaan bahda hemilo waqtigiina quruxda badan aa ugu tala gasheen inaad nala wadaagtaan waxaan barnaamijka kaga hadli doonaa sida loo tabiyo ama wariyaasha wararka doona magaalada habka ay u tabiyaan sheekooyinka ku saabsan shakhsiyaadka ama qofka ha dhibaateysnaado ama yuusan ahaanin qof dhibaateysan inta badan sidaan wada ognahay lama amaano habka loo tabiyo sheekooyinka dadka tacdiyada la kulma ama dadka caadiga ah ganacsada ha ahaada ama qof kale ha ahaada si guud ugu horeyn markii laga reeba cabdinaasir iidle oo isaga aanan ahayn hadda ribood laakiin intiina kale wararka waa aad doontaan jaamaca mar kale ku bilaabaya jaamacadoo mahadsan waa mahadsan tahay horta inaad sheeko aada fuliso ama aada soo tegiso waxaa ka horeyso inaad u diyaargaroodid aada mowduuc aad qaadatid mowduucaas oo isla markaas aad ka fakertay isla mar ahaantaan aada u kuurgasho hadday tahay xaalad bini-aadannimo hadday tahay mid tacdi iyo haddii ay tahay mid shaqsi lagu gaboodfalay oo sidii warbaahinada qaar oo hadda dad dhalinyaro waxaa hadda soo ifbaxay social mediaha dadka uga dhaca micnaha sumcadooda iyo sharaftooda marka adiga aada aragto wacyigaas qaldan ama xaaladahaas isdiidaya ee ka turjumaya bulshada inteeda badan dad caqabad ku ah haddana mixnadii saxaafadda meel uga dhacay markaa aragtid waxaad u baahan tahay in qofkii dhacdada ee ku dhacday aada raadiso qof aqoon u leh qofkii haddaad taqaano oo kugu xiro aada qofkii aada kala sheekaysato xaaladda markaas isaga noloshiisa tacaddi hadday tahay ama mid nololeed ama mid bin-aadanimo in aad kala sheekaysato isla mar ahaantaana aada si wanaagsan oo diiran adigoonan meel uga dhacaynin qalbigiisa dhaawacaynin xaalad xun oo haysato aadan xasuusinaynin balse aada ka dhuraysa sheekada si anshax ah ku jira saxaafadda haddii ay ahaan lahayd mid muuqaal hadday ahaan lahayd mid cod inta badan waxaa aragnaa haddadan la joogo markaad geshid googleka aada weydiisid caruurta derbijiifka ah run ahaantii hooyo iyo aabbaa iska dhalay qof jecelna ma jiro inuu ilmihiisa gidaar kasoo kaco ama ilmahaas noloshaas ku sugan inay iyaga qudhooda ay gidaar kasoo kacaan balse xaalad baa keentay xaaladaa keentay waxaad doonaysaa in aada warbixin ka diyaariso oo lagu taageero si uu u helo nolol wanaagsan amni iyo mid caafimaadba iyo waxbarasho ma inaad soo dhaqaaqdaa oo aad kaamiradaada lasoo boodo haddaad t v u shaqayso haddii aada idaacad u shaqaysana aada qalab soo qaadato isla mar ahaantaas aada u timaado canugii sidee u wareysanaysaa waa aragtay xiliyada ay jiifaan iya goobta ka agdhow goob habboon oo qof bin-aadan ku habboon inuu seexda ma aha isgoosyada qaar mararka qaar shaqaaqo rasaasa iska dhacdo ay ku nafwaayaan dhibaato kasoo gaarto waxaa habboon haddaad sidaasoo kale wax ugu diyaarinaysa warbixin in aada muuqaalkiisa aad humaag aa geliso oo aan dadka aysan aqoonsanin wejigiisa gacmihiisoo kale lugihiisoo kale dhabarka oo kale inaad muuqaal haddii uu jiro aada ka duubto haddii kale qofkaas waxaa dhici karto sida adiga nolosha u jeceshahay horumarka iyo mustaqbalka aad u jeceshahay inuu beri ka maalin fursad uu helo wax uu barto qof isbedelo uu noqdo oo adiga markaas noloshiisii saameyn weyn ay yeelato marka haddii noloshiisii ay kor u kacdo oo muuqaalkiisii isaga markaas sawirada laga qaadayo uu yaraa ama xaaladaas uu ku sugnaa aqoon uma lahayn balse qofkii haddii qof magac leh uu noqdo saameyn uu yeesho way dhaawacaysaa waxay ku dhaawacaysaa mustaqbal inuu yeeshuu rabaa gabar inuu u guursaduu rabaa ama uu la haasaabo ay heshiiyeen haddii muuqaaladaas ninkan gabadha aqoonta u lahayn ay la kulanto ama la tusiyo sidiiba dhacdayba xiliyadii hore ayaa waxay dhacday wiil dhalinyaro ah oo koolada isticmaali jiray isgoosyada magaalada muqdisho qaar haweenka ka furan jiray malkhabada ama ilyarta dadka qofba siduu u yaqaano wiilkii muddo kadib waa uu barbaaray noloshii wuu kasoo gudbay nolol kale oo wanaagsan uu qaatay waxbuu bartanin shaqaystay oo isku filan uu noqday gabar bay heshiiyeen way wada haasaabeen waxay ku heshiiyeen inuu guursado waxaa dhacday gabar kale oo saaxiibad saaxiibteed ah inay sheekadii la wadaagta guurkii iyo arrimihii ay kala hadashay ninkaad igala hadlaysid waxay tiri itus sawirkiisee tusisay ninkaan mataqaana ay dhahday dib jiruu ahaan jiray tuuguu ahaan jiray dumarka isgoosyadu kaga gabsaarad iyo wax la mid ah uu qaadan jiray maxaa keenay warbaahinada qaar xilligaas sawirada qaadeen oo isagoo koola qofkii afka ku haysta ay dhaawacday in gabadhii uu wiilkii waayo mustaqbalkiisii mugdi la geliyo arrintaasna waxaa keenay wariyaal aan ku baraarugsaneyn sidii loo tabiyo warbixinadaas iyo sidii ay ugu habboon tahay oo anshaxa saxaafadda ay ku jirto marka inta laguma soo koobi karo inta badan waxaan rajeynayaa dhalinyarada ribootarada ah ee isku xilqaama inay bulshadu u adeegaan in ay ka taxadiraan in ay inta badan dadka kaga waaye aragsan ay la tashtaan haddii ay ahaan lahayd xarumaha ay joogaan inay helaan siminaaro ku filan oo ay ka qayb qaadan karaan in wax wanaagsan ay bulshada usoo ifiyaan si isaga xadgudub uu u sameyninba isagoo wax diyaarinayo haddii caruurta ay ahaan lahayd iyo hadduu qof weyn ahaan lahaabo waxa aad diyaarinaysid wax wanaagsan inay ahaadaan oo dan ugu jirto isla waqtigaas qofka aada taagan tahay inaad difaacdo ama aada dhibaatada u haysto aada soo bandhigtid
waad mahadsantahay munaan siinayaa muno marka magaalada aado haddii aad sameynayso sheeko shaqsi ku saabsan ama aada u baxdid ama aad la kulantid hab sidee u sameysaa waa mahadsantahay firdowso qofka wariyaha ah sidiisa dhanba waa qof rinside ah waana qof matalaya bulshada qofka wariyaha waxaa dhegeysanayso dad aada u badan dad badana waxay ka sugayaan warar iyo warbixino qofka marka uu baxo uu doono reporterka uu yahay markii uu baxo haddii uu ugu horeyn asigoo meel socdo oo la kulmo dhibaato ama qarax ama si ama wax un siday ahaataba waa inuu horta qofka ugu horeyn uu diyaar garoobaa markaad diyaar tahay kadib ayaad wax sameyn kartaa ama aad war gudbin kartaa ama aad dhegeysta aad wax la wadaagi kartaa markii aad war soo sameynaysid oo aad banaanka aadaysidna sidoo kaleeto waxaa lagaaga baahan yahay ugu horeyn foojignaan sababtoo ah magaalada hadda aan joogno inkastoo hadda ay nabad tahay oo aan dhibaato saasoo badan aysan jirin ugu horeyn waa inaad naftaada ka taxadirtaa markaas kadib adiga markaad maareysidaa bulsho wax la wadaagi kartaa ama aada wax u gudbin kartaa bismillaah dadas waa mahadsantahay mar kale horta markii laleeyahay wariye ayaa magaalada war u doonaya micnaheeda ma ahan in wariyuhu marka ugu horeyso uu baxayo uu isagu uu magaalada u galayo in uu la kulmo wax dhacda isagoo iska socda inta badan qorsho waryaha ku baxaa oo magaalada ku aaday oo xog ku raadiyaa ama qorsho uu diyaarsan oo dad la soo wadaaga iyo warar uu rabo inuu soo gudbiyo marka sida hadda aad su-aasha aada noo weydiisay haddii aan u fiirino oo ah qofka waryaha isagoo socdo haddii uu la kulmo dhacdo dadku isku aragti maahan haddana qofka waxaa loo baahan yahay saxafi markuu yahay inuu wax badan uu isbarbar dhigo xirfadii iyo fahamkii iyo sida xaaladdu ay tahay oo wixii isku jaangooyo shaqada isagoo ku guda jira haddana aada u fiirin umaada soo diyaargaroobin dhacdadan inaad maanta tebisid diyaarna uma tihid ee meesheeda ku dhaaf ma dhici karto tusaaloo kale xaalad deg degaha dhici karta adoo jidka ama shaqo ud socotadoo wadada maraysa waxaa arki kartaa ilmo yaroo jidka baawur ku jiira oo kale aduroo baawurkii uu ka tegay ama u baahanba in loo gurmado marka horta ugu horeynta maxaa lagaga baahanya markaa aad aragtid dhacdada sida hadda wariyaasheena soomaaliyeed inta badan ay sameeyaan nala ku dhaliila waxay tahay haddii maanta qarax uu dhaco dhibaato xoogan ee magaaladii ka dhacdo ama meel kamida magaalada ay ka dhacdo qofka wariyaha wuxuu isla markiiba si automaatically maskaxiisa ugu soo dhacaysa see xogtan u gudbisaa wuxuu sameynaya telefoonkiisu la soo baxaya kama gaaraba inuu kaamera qaato ama wax duubo ama cod uu sameeyo maba taas waxaaba uga muhiimsanba inuu marka ugu horeysa life oo hore ka galo oo yiraahdo uu ciwaan uga soo dhigay qarax dhacay sidaas uu xogtii iyadoo si walba u halaysan ama si walba iskugu dhexyaacsan oo askartiioo laga yaabo inay xaalado la tacaaleyso oo dadkii xaaladooda ammaankii iyo wixii howlihii o dhan waa isku dhex furfurteen oo halkaas isaga uu ka gudbiyo marka taasoo intaasoo dhan waxaan usoo maraya waxa ay tahay in annaga sidaas inaan sameyno ma ahan laakiin way dhacdaa waa wax dhaca laakiin markaaad aad dhacdadaas kale la kulantid waxyaabaha annana lakaga baahan yahay shaqsiyan aniga weli horta dhacdo oon hadda aan sheegi karo oo intay meel igu qabsatay aan markaas maskaxdayda saameyn ku yeelata ma jirto laakiin waxaan arkaa dad badan ay ku dhacdo oo saas sameeya dhacdo horta hadda kahor waxaa jirtay oo ahayd aan meel kula kulmay waxaa jirtay in xilliga abaaraha ay jireen labadii kun iyo waxay ahayd toddobiyi tobanka ilaa lix iyo tobanka meelahaas baa waxaa dhacda hadda ka hor inaan aadnay meel magaalada ka baxsan gaalkacyaa jooga markaas marka deegaano waxaa jirtay hay-ado ay geynayeen raashin oo dad ay u samafal ahaan ay halkaas ugu tagaayeen meeshii markaa tagnay waxaa dhacday maalintii dhan shaqa ahaynay galabkii markay tahay tuulaan imaanay tuuladii markaa nimid waxaa la yidhi tuuladan nin waxaa jooga xoolihii kasoo dhammaadeen laakiin nasiib wanaag ninkaani xalay wuxuu helay johorad wax la yiraahdo marka johorad johorad waxaa ladhaalahay kol anigu sifac waama aqaani maskaa ka taga oo wax maska uu ka tago habeenkiiaa la helaa oo adiga waa sheeko dheer laakiin saas ay marka dhacday isla markiiba niyadda waxaa iga soo dhacday ninkan news ma ka samaysaa xog ma ka samaysaa war ma ka samaysaa marka ninkii markaan la kulmay wuxuu igu yiri waa diyaar laakiin hadda waxaan magaalada xaaladeeda iyo dadka dhibaataysan iyo waxaas iyo inay indhaha caalamka o dhan qabtaan ma rabo laakiin waxaa sameysaa magaalada way dhowdahay tuuladan magaalada way u dhowdahay iisoo laabo ama telefoon iisoo dir oo waraysi caadi iga qaad waxaa dhacday waa ka tegey meesha uga tegay hayaan erisi marka ii cudur daartay waan ka tegey marka waxaa dhacday jahooradan laguu sheegaya waxay u baahan tahay kulley farsamooyin oo lagu badbaadiyo haddii kale way isbedelaysaa wax saas camal sheeko ah jirto marka ninkii markaa telefoona usoo diraa mar walba si a sheekada aniga aada xuseyna inaan wax ka sameeyaa raba marka markii dambe wuxuu ugu yidhi jahoradii waxaa ku dhacday wifi la garowday oo way halowday waxay u baahnayd in la hagaajiyo oo meel la geliyo qalab la geliyaa jirto marka sheekadaas markaa soo xasuusto oo wixii intaa is leedahay hubi oo xaqiiji oo hadhow waqti usoo hel iyo hagaaji aa is leedahayna saasoo kale way dhici kartaa marka in horta mar aad sidii ugu haboon aad u sameyn kartid waxaas adigoo xirfadaadana ilaalinaysid aan waxna ku xadgudbayn inaad marka hore u abaartid anugu shaqsi ahaan sidaas ayaan sameyn waad mahadsantihiin waa idinku soo laabanaya cabdinaasir xirsi idlaan siinaya cabdinaasir in muddo waad kusoo dhex jirtay haatanna waad ka warhaysa oo waad ku dhex jirtaa habka loo tabiyo wararka xilligan xiliyo ka adagaad soo shaqaysay oo ay tahay in xogta la helo ama qof wax laga diyaariyo dalkan uu ka dhibaato badan yahay sidee kula muuqataa hadda dhalinyarada habka ay wararka shaqsiyaadka ku saabsan usoo tabiyaan waa maasan tahay saaxiibadayni waa salaamaya dhegeystayaansi waa salaamaya mar kale xaqiiqatan arinta marka laga hadlayo qof dhiban si loo tabiyo ama qof shaksiyad si loo tabiyaa way dhib badan taha waxay u baahan tahay tababaro fara badan way u baahan tahay wariyaa soomaaliyed tababarada ku filnaa ma helaan qofka bani aadanka saddexaan kala qaadaynaa dumarka iyo caruurta iyo dadka waayeelka iyo qofka caadigaaba qof kasta oo bani aadana adduun ku nool horta wuxuu u baahan yahay xuquuq uu leeyahay xuquuqda uu leeyahay qofkaasi waxaa isweydiin mud horta qofkani xuquuqdii uu lahaa ma haystaa horta inaad ku isweydiiso markaad ogaato in xuquuqdii lahaa ayaad waxaad tabin kartaa waxa ninkani ku sugan yahay markuusan xuquuqdii haysana ka basii daran waajib gooniyaa ku saaranba wariyaasha soomaaliyeed ama wariyaasha adduunka dhan wariyaashu dadka cadiga way ka duwan yihiin waxaa la sheegaa wariyuhu inuu sandheer leeyahay sandheer macnaa waxay tahay meel dadku aanay wax ka ori karin waa inuu wax ka ori karaa waa inuu ishiisu waa inuu isha kale laba iligaa laba indhood leeyahay waa inuu afar indhood leeyahay laba hore kule iyo laba gadaal kule macnaha waxaa laga wadaa waryuhu waa inuu wax ka arkaa daaha dhabarkiisa gurigan wax ka dambeeya waa macnaha waa in marka wax la sheego oo waxaas cabiri karaa ninkii siyaasiga oo kale markuu hadlo inuusan siyaasadda wuxuu wax u hadlay suu u wado inuusan ka wadina inuu arrinta arrin kale inuu ka hadlayo inaad maanka haysaa lagaa rabaa marka wariyaasha soomaaliyeed xaqiiqatan horta ammaan badan ay mudan yihiin iyagoo soomaaliya ku nool oo haddana muqdisho ku nool oo dalka kale kasii liito ayaa haddana waxay siiyaan akhbaar waxay siiyaan dhammaan ummadda soomaaliyeed oo dhan tviyadii ka hadlaan jaraa'idkii wax ku qoraan website-kii wax ku qoraan raadaasha ka hadlaan social media wax ku qoraan iyadoo saas tahay ciladu hay iska jireen laakiin sidii loo baahnaa qofkaas dhiban in wax looga tabiyo ma loo tabiyo sababtan waxay tahay aqoontuna way ku yar tahay experiencena ku yidhi macnaha wax badana ma aysan shaqayn wax kala taliyana ma aysan arag oo kale kasoo qaadoo kale dadka iskale idaacadaha oo kale xataa waxaasoo kale ma kahergelayaan qof dhiban gabar yar oo shaniyo toban jir la kufsaday ayaa waxaad raadiga ka dhegeysanaysa had leedahay waxaad leeyahay heble waa la kufsaday waxyaabaha ka dhacay magaalada muqdisho waxaa ka mid a in la yidhi cunug yaraa la farxumeeyey waa wiilya wiilya owya wiila waxaa farxumeeyey hebel hebel hebelaa farxumeeyey wax baniaadan wax la aqbali karo maaha waa lix sax leslaayo waay maca dalika waxaa keenaya waxaas aqoon la-aanta keenaysa dadka iskale meediyaashana boqolkiiba sagaashan saxaabadaha shaqa kuma laba waxay yaqaan oo keliya inay wax iibsadaan oo dhahan ama cunugan ama gabadhan intaa ku qasbaan inay saaka warkeenaan qof la yidhi saddex ma waraa lagaa rabaa dee wuxuu rabo sameynaa marka xataa beenu sheegaa soo mogi marka waxaa la rabaa in wax badan oo badan badan in laga taxadara rabo aniguna waa u garaabaya dhalinyarada soomaaliyeed waa dhalinyarada soomaaliyeed oo burburka ku dhashay oon dowlad weligood arag oon kala dambeyn arag oon xataa sharciga uusa hogaamin karin xataa sharci maanta ilkii la yirahdo waa lagu xira xataa la yirahdo si la xiri kaana weligiiba qof la xiraa ma ana arag oo kale marka dhacdooyinkan shaksiyadda marka laga hadlayo carruurta carruurta iyo dumarku ma sii jiraanba laakiin qofka caadiga marka qofka xuquuqu leeyahay waxaa lagaa rabaa waxa kaa xaaraan tahay waxa kuwa xalaasha inaad kala taqaano cunug yar ma wareysan kartid ma sawiri kartid idan la-aan qofka caadiga ah ee weynna waxaa laga inaad tira markaad sawirinayso ama warka qaadayso inaad tira adeer ma ka wareysan karaa xaaladaas ma kaala hadli karaa laakiin inaad iska sawirto isagoo iska dadalma inaad iska duubato maaha isagoo iska jida inaad sawirto maaha waxaa laga inaad tirahdo waxaan kaa rabaa arrinta noocaas noocaas kaa wareysan rabaa adeer ama abti ama eedo ama habar yar diyaar moota inaan kaa wareysan hadduu ku yidhaha haa that's fine waa way hoosh hooshaada geliya hadduu ku yidhaha laakiin maya cunuga yarkaa marka waxaa imaan kartay cunuga yaa ka mas-uula cunuga waxaa ka mas-uula kuwa waalidkiisa ka mas-uula hadduusan cunug waalid lahayn darbijiifka oo kale ama kooliistahoo kale kasoo qaadoo kale amase caseeyaashoo kale qof aan waalid lahayn ma jiro qofka meelaad kula kulanta adiga hadduu isku ligto maamulaha ka mas-uula derbigaas ka toostooso maqaayadda uu ka liflifto ninka iskaleha ka mas-uula horta qofku ma badhacdo dadku iska eeday mata cunugan wax wax wax waan waaye cidkaa yeelisaa ma jirto qof kasta haddii maanta la dilo qofka usoo cararaha aad raadsanaysaa maanta meeluu seexdaa habeenkii derbiga kusoo toostaa marka lasoo garaaco makaanu wuxuu leeyahy meel usoo laabtuu leeyahay qofkaas ugu dhow ayaad ka wareysanaysa ad leedahay xaalo qofkaas aan wareysan kara hadduu ku idmo okay waay inta badan waxaa dhacda annaga waa iska beer jilacsana soomaaliya nahay duruuftoo kale aniga qiso udhacdan ku sheegaa waxaan tegay meel la yidhaahdo meel la yidhaha xiingodaan tegey gaalkacyalkaas boqol iyo konton kilomitr camal jirtaa bariga waxaa la ii sheegay islaan waalan may way suuxdaa waxay haysataa laba cunug labada cunug waana curyaan waana waalanyihin waxaan islaanta subaxdaan ii geeyey subaxdaan u tegey waxaan la eedo waxaan la ku sawiraa waxay tihi maa lugaal hay-ad maata adiga maya allaha loo dee ilaa fitr haddaad hay-adda ay wareersay inta konton jara la sawirale waxaa laii keeni waaye irida iiga bax waa markii daba qalqaaliya waxaan ku qasbay inaan sawiro iidaan sawiray ciyaalkii waa qaawan yihin guriga dhan waxaa laga helay hal fanaanada laga helay waxaan u geli mid kii weynaa loo geliyey waan sawiray kii weynaa ka siibanaa kala geli kii kale waa laga siibi waayay fanaanadii waa dagaal waa nin waalan oo adiga toban jir toban iyo shan jira kaala ka siiba kana waxay dantu ku qasabtay inaan cunugii qaawan sawiro inta iska fogeeyo sawirka iska fogeeyo waa sababa xamaraan imid ilaa amarkiisa wabseedaan iska geliyey dadaa u kaalmeeyey hadda dadkii waxay leeyihin gurigaa loo dhisa ciyaalkii saasaa iyo hooyadood waxay leeyihin guriga kuhidaan islaantana waa iska caada marka asxaanka dadka ka batay qofka wuxuu kuleeyahay war qofkan maxay ka hortaaganta aniga aan sawire waa u qaraaba macnaha macnaha waxaan siinaa nolol aan u raadinaaba marka si loo fiiriyo waa sax laakiin marka dhinac kale laga fiiriyo moralka qofka ku keenaya dhibaatada ay ku keenaysa aakhirka waa mid aada u xanuun badan inkastoo dadka qaar ay ku faanaanba oo history u arkaanba anaa danyareenteeda kooliistaha oo markii aan konton sano gaar la yirahdo wari adig koolista aa jirtay oon qofkaas waa inuu dadka iga duwan aniga oo jeclaa lahaba aniga marka qof historygayga yaqaanay oo aan aqoon waaba ku faanaaba hadda saaxiibka jaamac wuxuu yidhi gabaraa waxay guursatay nin koolista saaxib la noqotay waxaa loosh inuu koolistaha aniga haddaan gabadhaas ay ninkaas waa u guursan lahaba aniga markii nolosha wax ka yaqaanaaba waxaa kasoo bilaabay salku kasoo bilaabay maana dadka iskoo iska oo iska iskelama marka waxaan ku dadaarmi lahaa in si fiican wax loo tabiyo dhallinyarada soomaaliyeedna oo wiilasha gabdhaha le saxaafadda ku jirina anuu ammaan u haya xaqiiqatan marka laga hadlayo say wax u tabiyaan iyo shakhsiyadda wax ku saabsan say u tabiyaan wanaagsanaanta iyo xaqiiqada in la raadiyo mowduuc kale noqon kartaa oo ka baxsan kan laakiin ujeedka mowduuceenan maanta wuxuu u yahay inaan sheegno ama aan wax un ka niraahno sida hababka sheekooyinka dadka ku saabsan aan u tabino ama loo diyaarin lahaa oo ugu wanaagsan munaan siinayaa muno weli intaad ku jirtay intaad sheekooyinka sameynaysa ama wararka aad raadinayso shaqadaada caadiga ah ama qof saaxiibkaa kuga xarun ama kaa xarun ah oo aas ogtihiin ma jirtaa qof dhacdo rabay inuu kasoo sameeyo sheeko si qaldan u sameeya saameynna ku yeelatay
may ma arkin mana maqlin dadka asxaabtii leeah ma aan shaqo wadaagan ahayna weli ma arkin qof ka hadlayo arintaas waa tahay jaamac xaggaaga aniga ahaanteeda markaan ka hadlo intaan saxaafadda ku shaqeynayo dhowaan waxaan la kulmay warbixin aan diyaarinaya waxaa ila soo xiriiray mid ka mid ah nabadoonada soomaaliyeed oo gobol inuu ku sugnaa aan jeclahay markaas waxaa socotay colaad beeleed ka soo cusboonaaday gobolada dhexe oo isku hayeen laba beelood oo daaq iyo aano qabiil ay u dhexaysay mas-uuliyiinta dowladda ayaa ku baxay waan waan ayaa socotay dadkii sidii loo kala dhex galo culummana way u istaagtay iyo dadka bulshada qeybaheeda kala duwan in xiisadaas la dejiyo oo labada beel u dhexaysa waxaa dhacday wararkaas maalmihii hore noo baxaayeen xaaladii baaq nabadeed aa isa soo taraysa ilaan warka meel buu ka bilowdaa ilaa aad marxaladba marxaladay kuu dhiibaysaa si aad dhageystayaashaada aad uga shaafisid wixii soo kordhay warkaas nabadoonkii taleefonkan ka qabtay waxaan doonayaa uu dhahay nabadoon hebel baan ahay ma doonaya inaan miidiyaha aan hadda ka xuso magaciisa waxay noqonaysaa gaboodfal waxaa dhacday maxaad ula soo xiriirtay idaacadda aan ka howlgalo markaas wuxuu dhahay waxaan doonayaa in aan baaq nabadeed diro baaqii nabadeed waa soo dhaweyneynaa ayaan dhahnay nabadoonna aada iyo aada dadaalka aad iyo juhdiga aada sameysay waraysigiyaan ka qaaday dowladdii ku baxday oo dhexdhexaadinaysay ummaddaas soomaaliyeed si ay dagaalkii uu u joogsada dhiiggii iyo colaadiina ay u hakato ayuu wuxuu kala dul dhacay dadkii ay dowladda halkaasi u dirtay ma aha dad ku habboon dad u qalma ma aha annaga iyo anigoo kale iyo dadkii loo baahnaa in loo diro ay ku habbooneyd uu dheh marka aada fiirisid hadalladiisa siday u dhacayaan wuxuu igula hadlay aniga si nabadoonnimo baaq nabadeed inuu sheegayo igala hadlay oo waraysigaas aan ka qaado heer wuxuu u dhaadhacay shaqsiyaad uu magacaabo oo markaasiti garwadeen ka ahaa nabadda marka deegaanada waxaan hadal ahaana waxaan iri deegaanada la isku diriray aada baaqa aada u jeedinaysid laba colaad oo laba gobol ka kala socotay ahayd oo iska agdhow bal noo sharax aan dheh deegaanadiiuu sharxay baaqi nabadeed ayaa waxaan dhahay ugu dambeyn baaqa nabadeed aad diraysid muxuu yahay baaqi nabadeed ayuu qaatay annaga siduu sheegay saaxiibkay iidle waxaa weeye wariyaha dadku waa ka indheergaradsan yahay waxaa la doonayaa waxuu qofkan kuu sheeganayo ma fariinuu adiga kugu shubanaya mise wax uu ka hadlayo waa fariin mujtamaca waxgal u leh ilaan adiga waxaad u hadashaa bulshada shaqadan boqolkiiba sideetan waxaa ka mid tahay bulshada boqolkiiba shan iyo toban waxaa adeegsado n g o-yada iyo ganacsatada warka iyagaa sameeya annaga war ma sameyne war baan tabinaa shanta soo harta dowladda ayaa adeegsato tusaale ahaan marka adiga iyo boqolkiiba sideetan shacabkii ka mid ah shacabkii ninkii hadlayay oo siyaasiga ahaa haddaad garab siiso oo adigii shacabkii aa ku dayso waxay noqonaysaa adigii shacabkii ka tirsan inaad adigii u hadli lahaa aada madaxa uga istaagto waxaa dhacday warkiiyaan diyaariyey qaab waxaan u diyaariyey deegaanada colaada kasoo cusboonaatay inay baaqi nabadeed isa soo tirayaan oo nabadoon hebel hebel uu ka hadlay deegaanadaasina ay ka mid yihiin deegaan hebel magacyadooda aan magacaabay oo aan warbaahinta u adeegsanayn iminka aan toos barnaamijka maadaama u baxaayo ayaa marka waan sharaxay codkii koowaadaan ka dhigtay codkii labaad wuxuu guud ahaan ugu baaqay dadka soomaaliyeed ee nabadda jecel in ay ka wada shaqeeyaan dhiiggaasna la joojiyo colaadaasna meesha lagu damiyo dadka soomaaliyeedna ay culimo ow diinka ay ugu horeeyaan dhexda ay u xirtaan kuwa colaada buunbuuninayana oo dabkeeda sii shidaayana waa in ay damiyaan ayuu ugu baaqayaan dhahay codkiisii baaqan marka aan isticmaalo kii labaad idaacadda markaas waa joogaa asxaabteydana dhinacyada ila fadhiyaan xilligii warkaa noo baxay taleefon igu soo gala ha asalaamu calaykum wacalaykum salaam yaa warka diyaariyey anigoo kula hadlaaya warkayga anigaa leh sidaan u rabo yah aad iigu diyaarinaysaa aana iigu daynaysaa ayuu dheh oo maxaa iska abedelayaan dhahay markaasuu wuxuu dheh codka aniga aan doonayay oo dadka shakhsiyaadka gaarka ah aan u adeegsanayay oo aan ku dhaliilayay maxaa iiga jirtay uu dheh oo nabadoone adigii miyaa saas u hadlaayaan dheh haa codkayga anaa xaq u leh u dheh maadaama ay sidaas tahayaan dheh waa mahadsan tahay raalli ahaw waa taleefonkiiyaan jaray warkii wuu noo baxay cidna wax annaga uma dhibin isaga gaboodfalkii iyo dadkii uu halkaasiitii ka magacaabayay iyo akhlaaqiyaad hadalla aan ku habbooneen ayuu sheegay waxaan u tagay soo saaraha warka waxaan u sheegay in uu ila soo xiriiray mas-uulkii hadalkaasna xanaf uu lahaa anagii si anshax ah aan u daynay maadaama uusan ku qanacsaneen hadalkii annagiina dhankii nabadda aan ka qaadanay waa in la joojiyaa sidii ayaa idaacaddii warkii galab markuu baxay iyo fiid looga reebay marka
waxaad ilaalinayseen xuquuqda dadka kale ee wax la yeelay aada iyo aada sababtoo ah adiga ayaa ka mas-uul ah in qof aada waraysi ka qaado oo qof kale caayo oo mas-uul ah isagoo mas-uuliyad sheeganayo ama colaadii uu sii hurinayo adiga ma kugu habboona marka inaad dhankaas ka eegtid dhanka nabadda waa inaad ka qaadataa maadaama isaga uu yiri baaq nabadeed ayaan sidaa marka dhalinyarada saxafiyiinta soomaaliyeed aada iyo aada ugu dhabar adeegaan waxaana u sheegayaa oo nafteedana aan ku dhiirgelinaya iyo naftooda shaqada ay hayaan cidne kumuguma qasbana inay qabtaan iyagaa go-aansaday iyagay kasoo go-day waa wax iyaga mixnadaas ay jecel yihiin maanta xarunta warbaahineed uu ka tirsan yahay hadduu ka taga xitaa wuxuu awood u leeyahay inuu qaato freelanci kaar ah oo journalista ah wariye madax banaan ku shaqayn kara warbaahinta mid walba oo tiisii wax u dhimaysa hadduuba arko ama ay dhacdo in tacadigaas oo kale lagu qasbayo in uusan ogolaanin inuu qof meel uga dhaco ilaa haddaa qof meel uga dhacdo waxaad ka been sheegtay xeerkii wariynimadaaba ka baxaysaa iyo aqoontii saxaafadda aada u lahayd waxaa loo baahan yahay xaaladaasoo kale in aad ku qanciso qofkii aad dhahdo xeerkan ma dhigayo qofka wariyaha ma aha inuu qofcayo qofka wariyaha ma aha hadallada aan habbooneyn inuu hawada mariyo aniga adiga hadda hadda isqaban tusaale ahaan fardooso oo labadeena bis aan aan wada joogno aada io aflagaadeyso meeshuu hadalka ku egyahay laakiin haddii aniga aan cod hoose kaa duubo oo aan adigooba ogeyn ilaan qof caraysan waxuu doonu ku hadlayaaye laba isku dhacda isma ammaantee aan warbaahintuu adeegsadoo aan hawada ku shubo imise malina aa ku dhagaysanayso waa qalad marka waxaa habboon hadday dhacdo sidaasoo kale in aad ka qaadato adiga weri baa tahay shuruuciyo da saxaafadda waa soo qaadatay shuruuciyadaasaa mar walba ku haga hadday ahaan lahayd anshaxa hadday ahaan lahayd colaad yah si aysan dadka hal eray aa sheegto ama kaa qaldoomo ayaa dad badan micnaha isku laayin karaa ama dhibaato uga imaan kartaa adigana dhibaatay kaaga imaanaysaa aad iyo aadaan waxaan jeclahay in aan maanta aad barnaamijkan aan kaala qeyb qaata adiga asxaabta dhagaystayaashana inta badan barnaamijyada ay ka qeyb qaadanayaan ama social mediaha markay arkaan qof lagu gaboodfalayo ama aan si akhlaaqiyaad ahayn muuqaaladiisa ama sawiradiisa loo soo dhigo inay aragtidooda iyo commentiba ayba ka baxsaninba ay boostigaasna ay hiidgareeyaan ay qofkaas dhileedgareeyaan waayo gabar soomaaliyeed ama wiil soomaaliyeed oo maanta lasoo dhigay gabar si qarsoodi ah muuqaal looga duubay ama qof micnaha aanan habbooneyn cisigiisa iyo sharaftiisa meel looga dhacayo adigaba ma jeclaan lahayn kasoo qaad naftaada haddaad aragto baraha bulshada dadka hadda inta badan isticmaala waa waa waa waa lagu gaboodfalaa dadna wanaag bay inta badan ay ku gudbiyaan marka in had iyo jeer dhanka wanaagga wax walba laga qaato waa tahay farduus waan kusoo laabanaya cabdinasir aan siinaya markaan cabdinasir saameyn intee leeg ayay leedahay in qofka aan sheekada ka diyaarinayo ama sheekada laga diyaarinayo aan la ilaalinin sharafkiisa ama xuquuqdiisa gaarka ah wallaahi waa waa dhibaato weyn waaye saameyn waxay ku yeelanaysaa dhowr nooca midda xun markaan ka soo qaadno oo kale qofka baniaadanka yahay waa baniaadan sharafuu leeyahay karaamuu leeyahay naftiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa cidligiisa in lagu xadgud diintuma ogola tee marka mid kamid aad ku xadgudubto waa dhibaato hadda kasoo qaado kale ee gabdhaha la kufsado kalaa ugu daran ta ugu daran gabdhaha kufsado kale gabar la kufsaday oo la faraxumeeyey ayaa haddana waxaa tiri hebel hebelaa la kufsada gabadha noocaas oo kalaa adduunka shaqo kumil annaga soomaaliya nahay macnaha mustaqbalkooda inaad ku ciyaarto dhaqankeygana dhaqankana waa ku adagna laakiin waxaa lagu daran waxaa kaloo kasii daran caruurta kale kasoo caruurta kale marka laga hadlaayo kale waa saameyn ay ku yeeli doon ku kartaa hadda sida jaamac uu sheego kale wiilkaas ay gabadh la guursa weyso oo kale wax uga xun oo ku dhici lahaa isagu ma oga waxaa kaloo jirta oo kale islaamaha oo kale ama ama dadka waaweynka oo kale waxyaabaha noocaas kale markay dhacaan oo kale waxaa la rabaa hab professionala loo tabiyo haddii aadan aqoon inaad qaabka u tabiso inaad dadka kaa waaweyn kaa weerarsa inaad kala tashato haddii aadan awoodin in dad waxa ku jira hay-ado ku shaqa lahaa jiro kale gabdha noocaas kale adu waxaas leed waxu tar laakiin waxba uma aada tirin sumcadeedii iyo sharafteedii iyo ahligeeda inaad meel oga dhacday berrina ma badbaadi kartid oo ma guursanaysid soomaalidana waa saas kale soomaalida waxay tiraa dhaqankeeda waxaa ka mid a ninkii naa kafsada reemiyiga isagaa loo guuriyaa micnaheedu maxay tahay nin kale ma rabo marka haddii aadan guursanaynba inaad marka ku xadgudubto maba ahaba marka xadgudubyada horta waa aad iyo aad u farabadan marka adduunka laga hadlayna adduunka waxaa umalaya soomaalida inaysan shaqo ku lahaynba waa soomaalida waa dad aada u qallafsan waa budog gooni u timan waa kooliistiisa aqoon waxayse aqoon darbijiifiisa aqoon waaba layska darbeynaaba dhibaatada lagu haya caruurta waxa ay ku nool yihiin waxaa uga daran midda ay bulshada ku hayaan uga daran iyaguna ma oga eyigoo kale waa arti loo gelaa soomaalka in wax la siiyo weliba naagaa janna kuga shoogin alayhi salaam xayawaanka ah marka dhibaatadkaas noocaas kale ah waa bulsho meel walba ka baabaday waa ama ka dhimatay oo u baahan in lasoo noole si dowladnimadii u burburtay ayaa waxa u burburay wax walba marka in qof maanta lagu xadgudbo waxaad umalaysaa meelaha qaar inaysa caadi ka tahaba annaga aqoontiiyaan jirin waxaan jirin waxyaabihii kaleoo lagu ogaalaha in qofkan sumcaddiisa waxu dhimayso ayaan jirin marka waxaan ku leeyahay saameyn waxay ku yeelanaysaa aan caadi ahayn oo laga yaaba xataa adduun iyo aakhira xataa inuus weligiis xataa ku cafin mararka qaar shaqada aan qabanayno iyo hoosha aan ku dhex jirno su-aashaan saaxiibadeen weydiiyaan ku weydiinaya weli mala kulantay sheeko adi aa si gooniya u samaysay ama dhacdo qof ku saabsan oo saameyn yeelatay inta si qaldan loo tabiyey haa hadda ka hor waxaa dhacday in anigoo shaqadan soo galay markaas badan aniga waxaan u badnaa inaan wararka aqriyo riboodka waa igu yaraa marka shaqada markaad maalintii oo dhan ama maalin hal maalin aan fasax leeda maalin labaad markaa soo laabtad ama waxaa u baahan tahay qofku markuu wariye yahay inuu xaalad walba uu la socdo oo magaalada ka jirta dhacdooyinka iyo sheekooyinka magaalada ka jira oo markaas uu la wada socdo oo update haysto marka aniga maalintii oo dhan waxba ma dhegeysan f- maalinta shaqada fasaxan ka ahaa galabkii aan shaqada soo galay galabka marka markaan imid war ayaa igu qornaa marka anoo soo daahay ayaa waxaa een, wiilka wararka diyaarinaya wuxuu igu yiri waa soo yar daahday waxaa sameysaa qodob wareedkaas newska samee saasaas dhacdaasa dhacday nin ayaa la dilay ninka marka markii la dilay ninka ciidamada dowladda waxay sheegeen nin bustoolad wato in la dilay Ee, ciidamada inta rasaas ku furay iyagoona rasaas ku furay ay meesha ku dileen In- een, qof goobjooga ayaa laga wareystay oo magaciisa qariyay badanaana warbaahinta sidaa ognahay een, qofka markuu uu xaalad amni ee, u cabsado waxaa la sameeyaa magaciisa ayaa la qariyaa laakiin codkiisa la isticmaalaa qaarna magaciisa iyo iyo iyo codkiisaba waa la qariyaa xogtiisa xogtooda la isticmaalaa marka qofkas goobjoogaha ah codkiisa ayaan isticmaalnay magaciisa ayaan qarinay wuxuu noo sheegay in ciidamada dowladdu ay dileen nin hubeysan ciidamada laftirkoodu mararka qaar een, dadka ammaanka een, u xilsaaran oo saraakiishu warbaahinta lama hadlaan laakiin markaa telefoon u dirtad oo dhahda sheekadaasaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo ama dhacdadaas waxay ku leeyihiin een, gadaal ayaan faafahinta kaa siin doonaa laakiin saasoo saasaa jirto marka badanaana waan isticmaalnaa xogta noocaas oo saraakiisha iyo hay-adaha ammaanka marka een, wiilka markaan weydiiyo oo ihi dhacdada saas bay ahayd ma nin la- ninka asaga la dilay ma la hubaa inuu hu- nin hubeysan ahaa haa waa hubeysnaa qof gobjaaga horeysana saraakiisha amnigana sidaas ayay sheegeen newski sidii ayaan ku sameeyey xogtii way baxday markay baxday subaxii dambe galab ayay idankaasa sameynaya subaxii dambe ayaa dad ee, dumar iyo rag iskugu jiroo socda xaruntii yimaadeen markay yimaadeen waxayna weydiiyeen een, wiilkooda shala galab ciidamada dowladdu ay dileen inuu ahaa wiil shacaba oo ciidamada rasaas ku fureen sidiina ay ku dileen idinkuna waxaad ku sheegseen nin hubaysan ayuu ahaa marka markaas xaaladda faraha ay ka baxsantaa wax la sheega ma lahan anigii wax aan is- newska iskama hubin waxna lama socon xogtii qofka goobjoogaha ah iyo een, warsoosaarkii ayaan qaatay waana waxyaabaha ugu daran ee inaad ee, dembi geshid oo haddana naftaadii iyo qof dulmanna sii dulmisidna ee, ee, macnaha dhibaato weyn oo ay tahay marka sidaas markay dhacdo waxaa dhacday in maamulkii iyo dadkii dhibka loo geystay ay wada hadleen Een, haddii xeerarka laisku qaado ay jiri lahayd markaasna een, wax badan ayaa isbedeli lahaa oo waxaabaa laga qaban lahaa laakiin in arintii ee, annagii dembigaan qaadanay raaligelina xarunta ay bixisay ee, sidaas arinta lagu xaliyay laakiin taas waxay ii noqotay in ay noqdo ama waan noqdo cashar aan barto weliba kii ugu weynaa wax walba oo dhacdo walba oo ku saabsan kufsi ama ha noqdo ama kiis dil ha noqde inaanan briefna aan xataa aan weliga ka qaadan aan ka sheegin oo haddii la ii yiraahdo xataa warkaas briefka ka dheh oo saas saasa jirto marka qaar waxaa dhacda qofka wararka inta laisku soo qoro in lagu dhaho "Een, saas saasaa dhacday korka sheeg may ani kufsi hadda dhow ugu dambaysa dhuusamareeb meel u dhow gurceel la dhahayo waxaa ka dhacda gabar in la kufsaday waxaa lagu soo qoro war akhriyaa waxaan ku yiri aniga war een, dhacdadan dhacdada waxa waaye een, serious oo u baahan si fiican loo baaro ma aan wax layska sheegi karo oo ciidamo howlgal sameeya ma ahan qof la kufs gabara la kufsaday dhibaata loo geystay qof labada een, qof ee qofka wax dulmiyey kan dulmiyey labada xuquuq ay leeyihin inaa ilaali sidaa lagaga baahan yahay. adiga matihid een, maxkamadda xugminaysa marka een, saasoo kale way ugu dhacda laakiin cashar weyn oo qaatay ayuu ahaa dhowr sano ka horeeya ahayd marka qof walba oo saxafiyan waxaa looga baahan yahay mas-uuliyad inuu is- saaro Een, wariyaasha dhan ayaa waxaa le ma wada dhihi karno wariyaasha dhan aqoon male ma wada dhihi karno laakiin maxaa la yidhi badda hal malay ayaa qurmaya haddii aan maanta waxaan arkay hadda ka hor hadda ka horna ma ahayn waxaan u maleynaya inay bil wax ka yar kasoo wareegsatay facebooka wiil aan friends ku nahay ama saaxiib aan soomaaliga aan- aan aada ugu roonaaneh Een, eh, facebook igu jiro wariye ah ayaa wuxuu soo qoray deg deg deg deg deg deg deg deg deg shan deg deg buu kusoo kor qoray news deg deg deg deg deg deg deg deg markuu yiri uu hoosna wuxuu uga qoray nin generaala ma yidhi mise ciidamada een, qaybta bakaaraha ayaa la dilay aniga marka markaa arkay waxa aqliga gelayna ila noqoto inuu qof is- eh, saxafi ah uu saan wax usoo qoro oo deg deg deg deg deg deg deg marka ha- qofkii markaas een, ama qof aan saxaafadda waxba ka aqoon ama aan saxafi ahayn markuu arko muxuu isleeyahay asagaa qofkaas ah oo yaaba isle wariyaashii oo dhan asaana wariyaasha soomaaliya waa aragtay maanta o dhan waxaa lagu haynaa wariyaasha soomaaliyeed waa aqoon ma lahan xirfad ma lahan ayagaa dalkii burburinaya ayagaa dhibaato geysanaya marka dad saasoo kale aa nagu dhex jira laakiin mar walba annaga aan ku dadaalno qof walba shaqsiyadiisa inuu mas-uuliyad isku saaro Ee, horta arrintan ah, laga dhawaajiyey oo laisku soo weeray idaacadaha waxaa ugu badan waxaa ugu badan beenta horta ugu badan marka been la sheego dagaal u diyaargarow sida hadda ay sheegtay firdowsina waa waa- waa wax dhacawa arrimaha noocaas kale ah, marka beenta laga taga marka waa arrimaha siyaasadda oo kale macnaha qofaa wax leeyahay ama dagaal halkaas ka dhacay oon ka dhicin oo kale waa laisku soo weeraraa waana laisku dilaa garaa la galaa laakiin arrintan shakhsiga marka laga hadlo arrinta shakhsiga waxay dhibaato ku leedahay qofka laga galay dhibaatada xataa in dhibaato laga galay ma oga gabadhaa la kufsaday wiilaa la farxumeeyey qofaa lagu tacadiyey qofaa la jedilay wixii waxa- markii la yidhahda raadiya waxaa sheegay sax miya horta wallahi sax waay de maxaan sheegaynaa de waxay sax yihiin waaba laisku qancinaaba laakiin haddii ogaa lahaayeen dhibaatada ay leedahay saameynta leedahay iyo iyo haddii maxkamada ka dacwo lahayn dhibaatada qofkaas la kulmi lahaa xaqiiqatan media badan ama weriyaal badan waxay geli lahayn baxri geli lahayn halkar waxaa dhacday aniga aniga waxay igu dhacday shishada cabitaankeeda xog soo badatay magaalada waxaan umalaya laba kun labaiyo tobanka laba kun iyo tobanka inay tahay marka maqaayad baan tegay markaasaan waxaan arkay gabdho badan oo cabaa oo xataa qarsanayn shan shan lix iyo todobo gabdhihii midaan la sheekaystay waxaan dhahay aniga weliyaan haddaan idinka wareysi haddaan idin weerista ka warrama waa diyaar waxaan dhahda diyaar maahay waxaa iimana arbacada saaxiibadan igu sheeg hey you guys hey diyaar waa diyaar yaa la yidhi waan rabnaa wareysi ah inaan wareysi naga qaado material soo qaatay sudaar goobay galabtaan weliba gabaraan soo watay waxaan adiga afartaas wareys aan afartaana wareysanaa gabdhi waa dhalisay gooraan baratay waxaan xagee ka baratay intee ku keentay maxaa dareentaa see u cabtaa yaa kaa dhiiba meeqaa la gadaa meeqa saca ku gaartaa wixii dhan anagoo marka wareysanayna ayaa waxaan arkay milkiilihii maqaayadda milkiilihii maqaayadda banaanku u baahay ciidan u diyaarsay wuxuu yidhi markay labadaas soo baxaan labadaas la isoo qabta aniga waaadi sheekadii waa dhamaysanay iridda lagu sugaaba dhan la qabta imbitriol toona la ka qaata ninkeena loo geeyay ayadoo miiska u saareen labada imbitri xulyaha idin ogolada maqaayad inaad soo gashiin war maqaayadda ma bale aduu saan umarmaynay wixii wuxuu yidhi waa la tirtiraa baasha maxaa dhaca waaya wuxuu yidhi maqaayadda anaa gata waxaan dhahay war bahasha magaalada anaa- wuxuu yidhi maqaayad lagu cabo tayda keliya ka jirta war waxaan maqaayad marka laga yimaado bahashan guri walbaa lagu cabaa sheeqo dadkana iyagaa aan fasax ka qaadanay iyagaa ogolay iyaga barafsooda iyagaa ogolaaday adoo bacda sida waxaan ku heshiinay anugu laftigii waa waa dhowraya gabdhahaas magacooda ma sheegayn maqaayad magaceeda ma sheegin inaan sheega xataa uguma talagelin wax kasta dhacaan waxaana gabdhahaas magacooda shaqo ku milid adiga laakiin maqaayadan iyo eriyeeda haddaan sheega anaa dembiila barnaamijkan waxaan dhahay waa barnaamij waa badina dad badan aan u raadina xaafadaha lagu caba baashaan aduu waxaan go-aan gaaray si xaal mastuura muddo saddex bil gudahood inaan la dayin barnaamijkaas saddex bil kadib aa la daayay marka barnaamijkii markii la daayey waa xoogaa xaysina loo sameeyey waa la dhageystay dad ka mid a dhegeystayaasha marka oo caadiya ayaa waxay garteen gabdhihii yani waa firdowso kula hadashay codkeedii la fahmay waraa horta firdowso iyo caasho fayr meeshaan ma- bixina wax dhammaad lamaha moogta adiga waa lagu soo celina waxaa dhacday iyagii laftigoodana soo weeraray kuwii shalay warisiga bixiyey oo iyaga waa xagta bixiyey marka weerarka inta la adlayo marka ma gartaan haddii xataa ayagu ay ay leeyihiin dhibaatana loo geystay inay dacwadaan xataa ma gartaan adaa lagu soo weeraraa marka cidda dhibaata la gaarsiinana waa adiga idaacadda nimanka waxa yaa barnaamij sheegay hebla sheegtaa leeyahay cid kale ma la aadayo mogta adiga toosaa lagu soo abaar dib marka xaafaddaada lasoo aadinba nasiibaad leeda marka waxaan xaqiiqa horta xuquuqda qofka inuu leeyahay in la barto dastuurka in la barto waay diinta in la barto waayo axaadiista in la barto waayo sida caadiga loo noolaado inaad dadka barataa la rabaa wax xaq u leedahay iyo wax xaq ugu leeyahay in la barto haddii intaas la barto waxaan aaminsanahay in la badbaadayo waad mahadsantihiin mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad ugu dambeyn xilligii loogu talagalay barnaamijka waan taagannahay qof walba waxaan siinayaa wax daqiiqada ka yar ama daqiiqad ku siman wuxuu xalka idin leeyahay farduusaan ku bilaabaya Een, horta een, hadal waxaa la yidhi nin hadal badan yiri hadalkii muusan wada dhammayn nin in yar sheegana een, ma muuse ka wada tegi marka een, horta waxaan kusoo aniga aan kusoo gabagabeyn lahaa fariin aan u dirayo bulshada taasi oo ah een, maadaama hadda adduunkii uu isbedelay oo wax walba ay social media ku faafayaan aan xalka ayagaa qayb ka noqon kara dhibaatadana ayagaa qayb ka noqon kara wariyaasha keliya waxba ma qaban karaan waxna ma bedeli karaan bulshada ayaa wax bedeli kara ayagaa een, garab istaagi kara oo garab u noqon kara een, markaan saas leeyahay waxaan uga jeedaa ee, dhibaatooyinka sida weyn een, dadku ay u isticmaaleen baraha bulshada u isticmaaleen waxaa kamid ah dhibaatooyinka ama sawir si qaldan loo qaaday oo ah gabar la kofsado dhibaato loo geystay gabdhaa la kufsanaya gabadhi marka la kufsado sidaa iskaga joogtid isbuuc ah maqlaysaa gabadhii gabaraa la kufsada isbuuc kadib waxaa arkaysa gabadhii sawirkeedii oo social media yaal marka taasina waxay la tahay kulleyta qof wariyaa oo shuruucda warbaahinta wax ka yaqaana muusa samayn laakiin bulshada ayaa uh, ayaga laftirkooda waxay u baahan yihiin in arrintaas laga wacyigeliyo oo qofka ayaga ay mas-uuliyad ayaga laftirkooda ka saarantahay inay ilaaliyaan marka annaga keliya ayaan hawshiina lagu dayn ee dhammaanteen aan wada ilaalino nidaamka iyo dalkeena sharaftiisa iyo dadnimadeena iyo dhaqankeena waa gartay waa mahadsantii mar kale ee ani waxaan ku tali lahaa si loo badbaado horta aqoonta waa laga maarmaan si loo badbaado waxaa la rabaa inaad ogaato qofkan aad maanta u geftay in adduunkana lagu haysto aakhirana lagu haysto aakhirana ilahay uu ku haystaa waa gef adduunkiina waa lagu haystaa dee qof dhan oo nool oo samciya basaraad ku xadgudubtay marka waxaan kaloo soo jeedi lahaa sharciga in la barto sharcigu wuxuu ku saamaxayaa inaad ogaato wadadaa ku qaldanta hadda kahor waxaa dhacday cabdiraxman cabaas waxaa ataqwa micni ataqwa cabsi wuxuu yidhi adoo wuxuu yidhi meel qodax badan ku socda maxaa sameynaa geedo badan wuxuu yidhi maradan xaydxayda lahaa kadaalika taqwa marka taqwada inaan noocaas waayo qof kasta waxaa inuu baqaal la rabaa haddii marka wax laga baqo aysan jirin waa dhibaato waxaan qabaa sharciga in la barto aqoontana la barto lagana taxadara wax dadka dhibaatada u keenayo ani ahaanteeda xalku wuxuu ila yahay in qofka wariyaha oo mar waliba feejignaado oo iska taxadiro teeda kaleeto waxaa la arkay soomaalida dhan hadda waa wada wariye social media saida loo isticmaalaa waxaa laga yaabaa qofka wariyaha mararka qaar xogta ogeyn uusan maqlin social media oo kaleeto dadkiina soo dhigaan ama ay lasoo soo sheergareeyaan qofka wariyaha marka mar waliba inuu asiga iska feejignaado waa mahadsantihiin run ahaantii aniga hal arin ayaan kusoo koobi lahaa oo anigoonan ku dheeraanaynin wariyaasha ka howlgala muqdisho iyo gobolada guud ahaan soomaaliya waa dhalinyaro boqolkiiba boqol howlkar ah una baahan in yar ku dhex jirta la taageero aqoonta iyo tababaro dheeri ah la siiyo maanta markuu hadlo qof wariye ah oo warbixin soo gudbiyo saameynta ay yeelanayso iyo bulshada sida ugu istaagaysa haddii gargaar bani-aadanimo tahay haddii colaad meesha ka taagan ay tahay intaba aada iyo aada miidiyaha ayaa waxuu ka qaataa kaalin lixaad ah marka waxaa loo baahan yahay qofka wariyaha waxa uu ku hadlayo inay xaqiiq ahaadaan mararka qaar waxaa dhacda inay dad la soo xiriiraan xog ay siinayaan xogtaasi ay siinayaan dadka qaar runta ayay ka sheegayaan dadka qaarna maba maba sugnaba waxay ku hadlayaan oo waxay doonayaan in miidiyahaas iyo xaruntaas aad ka shaqaynaysid iyo qofka wariyaha in ay sumcadiisa ku dhaawacaan oo war aan la hubin ay u tabiyaan oo qofka wariyaha iska aamino oo hawada uu ka deeyo waxaa loo baahan yahay qofka markuu kula soo xiriiro uu meel dhacdo kaaga sheego in aad adiga aada raadisid dhacdadaas haddii mas-uuliyiinta ay khuseysay aada la xiriirtid intaadan deynin si kastaba ha ahaatee dhammaantayada waxaan niigula dardaarmayaa in xaqiiqda had iyo jeer uu qofka wariyaha ah uu tabiyo runta looma dhintee waa laga naxaa aad iyo aadaa dhammaantiin umahadsantiin dhammaad somale waxaa intaa kusoo afmeerayaa barnaamijka kaswadaag dhegaystayaal oo anigu firdowso sheekh abdiraxmaan cabdulaahi ayaa idiin tabinayay waana soo saaray oo waa isku soo dabariday inta aan ku wada kulmi doonno barnaamijkan xiga waxaan idinkaga tegaynaa nabad iyo caafimaad degay miyaydan dareemin reer ku degaya maydkaa duulaydkiyo wanan daaradeeni hagaad ku dirisada maydkaa duulaydkiyo wanan daaradeeni hagaad ku dirisada darisiyo xigaalo eeda haddaynan isdaynayn miyuu reer ku degaya